بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد إخواني في الله حنكون نحكي قصة يوسف عليه السلام عشر كان وعشر كالطبناد waxaana ku soo qaadaynaa fawaa'id aynu ka soo qaadanayno eh, min almarxalati aluulaa marxaladii koowaad oo aynu kaga hadalnay casharadii hore oo ahayd marxalatu sigar wadacf waxaynu ka soo hadalnay eh, sagaalkii casharo hore casharkan waa kii tobnaade ayaynu kaga soo hadalnay marxaladaas marka fawaa'id baynu kala soo baxaynaa aayadihii aynu u deliishanay iyo aqwaashii culammada awalan faa'iidada ugu horeysa oo aynu isku baraarujinayna waxay tahay waxa weeye almaylu ilaa axadi alabnaa bilxubbi yurithu alcadaawata bayna alawlaad waxay idhahdeen culummadu ilmaha haddii la kala jeclaado oo waxa weeye qofku uu ilmihiisii uu dhalay uu qaar ka mida gaar u jeclaado oo kuwii kala dareemaan in ilmahaas uu aad loo jecel yahay waxay dhaxal siisaa nacayb ilmihii dhexdoodii ka abuurma meesha laga qaadanayana waxa weeye nabiyullaahi yuusuf calayhi salaam ee xubbigii iyo waxa weeye maaragtay jacaylkii aabihii jeclaaday iyo ilaalintuu ilaalinayey ayaa intii kale waxay ku abuurtay cadaawad oo waxay dareemeen aabbahood inuu jecel yahay yuusuf iyagana una jeclayn haa waatay dhahayeen maaragtay la yuusufu wa akhuuhu axabu ilaa abiina mina wa naxnu cusba ina abaana la fii dalaalin mubiin idan markaa halkaasay ka timid cadaawaddaas marka cadaawadda waa in la iska ilaaliyo oo ilmaha la simo oo cadaalad loo sameeyo oo kulligood la tuso in la wada jecel yahay oo nabiguna wuxuu yidhi icdiluu bayna awlaadikum cadaaladdana waxaa soo gelaysaa waxa way dhaqankii waxsiintii jacaylka qaabka kulli marka arrintaas in aad loogu baraarugo oo waalidku ay ku baraarugaan wey waxaynu kaloo ka qaadanaynaa thaniyan faa'iidada kaloo aan ka qaadanayna waxay tahay ana hadihi alqisa ay qisatu yuusuf calayhi salaam hiya axsanu lqasas qisadaana waa qisada ugu wanaag badan qasaska lagaga sheekeeyey kitaabka qur-aanka oo allah subxaana wa tacaala baa ku magacaabay oo yidhi naxnu naqusu calayka axsana alqasas idan waa qisatan ugu wanaagsan oo ugu dhammaystiran oo ugu cibar iyo fawaa'id badan qofku marka inuu aada ugu tadabburo ayaa la rabaa thaalithan tan saddexaad waxaynu ka qaadanaynaa ru'ya yuusuf macnaha ru'ya alambiyaa'i waxyun meesha laga yidhi waxa weeye ru'yada ambiyadu waa waxyi marka nabiyullaahi yuusuf calayhi salaam riyadiisii uu arkay oo aabbihii u sheegay oo macnaha wuxuu markaa ka gartay yacquubna inay riyadaani tahay waxyi marka ru'ya alambiyaa waa waxyi oo ilaahay baa tusa amaa innaga ru'yada aynu ku riyoonno way qaybsamaysaa imaa inay tahay min almubashiraat oo minallaahi noqoto sida aynu xaadiidta ku soo aragnay imaa inay tahay min talaacubi shaydaan oo ilaah laga laga magangelayo ayay maaragtay laga qaadanaya tan afraad waxaynu ka qaadanaynaa aadaabu ru'ya macnaa waxaa laynoo caddeeyey ru'yada iyo aadaabteeda haddaad aragtid akhi fillaah wax aad ku faraxday haddaad ku riyootidna waxaad u sheegaysaa qof aad jeceshahay oo ku jecel ama cilmi u leh ru'yadii haddaad aragtid wax aad dhibsatidna dhinacaaga bidixda ah ayaad saddex jeer u tufaysaa tuu tuu dhahaysaa ilaahayna waa kan ka magangelaysaa dhinaca kalena waad isku rogaysaa haddaad awoodi kartidna intaad kacdid oo weysaysatid baad laba ragcadood oo sunnaad tukanaysa sidaa axaadiitu inoo caddaysay waxaanu kaloo ka qaadanaynaa ee, macnaha oo halkaa ru'yada weli la socotaa inaan wax axkaama iyo wax sharciya iyo maaragtay acmaal la samaynayo ru'yada lagama qaato sida dadka qaarkood aanu ka soo dignay ay leeyihiin manaamaad baa la arkay oo dadka xoola kaga cunayaan taasi waa baadil wey Mm. waxaanu kaloo ka qaadanaynaa taqriirka dibna waa inoogu imaan doontaa diimihii hore waxaa ku bannaanayd qofka in loo sujuudo gadaal bayna ka imaan doontaa waa tacdiim iyo sharaf la sharfaya ee cibaado ma aha gadaalna waa ka keeni doonaa insha allah haddii rabbi waxaanu kaloo ka qaadanaynaa ataxdiir in la isaga digayo xaasidnimada xaasidnimada waa la isaga digay waayo yacquub waa uga digay oo waxau yidhi laa taqsus ru'yaaka calaa ikhwatika fayakiiduu laka kayda ayuu yidhi marka iska ilaali iyo cadaawatu shaydaan ina shaydaana alinsaana caduwun mubiin marka xaasidnimadu waa khatar weeye halaag bay dadka dhaxarsiisaa waxa weeye shaydaan baana ku shaqaysta ibliis ayaa ku shaqaysta Ee, khami- khaamisan waxaynu ka qaadanaynaa ithbaatu nubuwati yuusuf calayhi salaam nabiyullaahi yuusuf calayhi salaam in ilaahay nebi ka dhigay ilaahayna doortay waa taa uu yidhi yacquub wakadalika yejtabiika rabuka wayucallimuka min taawiili lxaadiid wayutimu nicmatahu calayk wacalaa aali yacquub kamaa atamaha calaa abaweyka min qabli ibraahima waisxaaq idan marka waxaanu ka qaadanaynaa ithbaatu nubuwati yuusuf baa laynoo caddeeyey inuu yahay nebiyu min alambiyaa Mm. saadisan waxaynu ka qaadanaynaa allah waxa uu ku tilmaamay qisadan inay ku sugan tahay cibra iyo waxa weeye laqad kaana waxa weeye maaragtay fii yuusufa wa ikhwatihi aayaatun lisaa'iliin buu yidhi aayaat waa cibra qofka ku tadabura aad iyo aad buu uga qaadanayaa cibar iyo fawaa'id ayuu ka qaadanayaa Ee, saabican waxaynu ka qaadanaynaa macnaha ee, ikhwatu yuusuf xaasidnimadii iyo iyo cadaawaddii waxay gaarsiisay inay ka tashadaan siday maaragtay ay yuusuf dhibaato u gaarsiin lahaayeen kabacdina markii ay soo darxiyeen inay ama dilaan ama waxa weeye meel fog geeyaan ayay kabacdi waxay isku iti- itifaaqeen qaacidadii ahayd irtikaaba khafi dararayn marka laba dhibaato hadday isku kaa qabato midda fudud baa la doortaa saasaa la yidhahdaa qaacidada irtikaaba khafi dararayn waayo ninkoodii ugu caqli badnaa wuxuu yidhi laa taqtuluu yuusufa ha dilinina he maxaan samaynaa wa alquuhu fii khiyaabati ljubbi yaltaqidu bacdu sayaarati in kuntum faaciliin idan marka yuusuf ha dilinina eh orda ku rida meelaha isdhaafiya laakiin idinku gacantiina ha ku daliil ha ku del marka waa laba dhibaato yuusuf in ceel lagu rido iyo in la dilo waa laba mafsado oo dhibaato ah laakiin waxaa fudud ceelkaa fudud waayo ceelka lacalla inuu noolaado sidaa wakaa noolaaday markaa marka dilku waa khatar weeye waa jariima cadiima oo haddii la dilo dee wax damboo haray ma jiraan weeye marka taas ayay doorteen markaa Ee, waxaanu ka qaadanaynaa inayna bannaanayn taxriimul xiyal xeeladaysigu ma bannaana inaad macnaha rabtid inaad dulmi samaysid haddana xeelad iyo khayaano ku dartid wax bannaan maaha waayo xaggee baynu ka qaadanaynaa ikhwatu yuusuf waxa ay sameeyeen inay aabbahood u yimaadeen yaa abaana maa laka laa ta'manna calaa yuusufa wa innaa lahu lanaasixuun xaggee uga naseexaynayaan inay dilay rabaan laakiin xeelad ay kaga qaadaan ayay raadinayaan marka taasoo kale wax bannaan ma aha wax bannaan ma aha oo waxa weeye waxa waxay yidhahdaan culummadu eh, eh, alwasaa'il laha xukmu lghaayaat ghaayada aad raadinaysid hadday xaaraam tahay wasiiladaad u maraysidna xaaraam bay noqonaysaa hadday tahay ghaayada aad raadinaysid wax wanaagsanna wasiilada aad maraysid oo wanaagsan wanaag bay noqonaysaa idan marka ma aha inaad tidhaahid anigu wanaag baan u socdaaya dariiq khaldan baan maraya lagaa yeeli mayo waa inaad haddaad dariiq wanaagsan u socotid oo qaayo fiican aad leedahay waa inaad wasiilo wanaagsan qaadaa haddii aad qaayo xun u socotidna hadde waxay wasiilo kastoo aad martid xaaraan bay noqonaysaa hadda iyagoo waaridkii waxay u tuseen inay u naseexaynayaan oo soo cayaarsiinayaan oo wanaag samaynayaan laakiin khayaanay ka wateen waxaynu kaloo ka qaadanaynaa midda sideedaad macnaha eh, nabiyullaahi yacquub inuu aad uga uga baqayey inay dhibaata yuusuf gaadho si u ilaalinayey wuxuu yidhi innii layaxsununii an tadhabuu bihi wa akhaafu an ya'kulahu dhi'ba wa antum canhu khaafiluun macnaha inuu gacantayda ka baxana waa ka murugoonaya waraabahana waa uga baqayaa marka bahalkan yeyda oo khatarta ah oo dadka cuna ayaan uga baqayaa buu yidhi cududaar buu rabay inuu intaa ka dhigo laakiin cududaarkii iyagii baa markaa waxa weeye xujo hor dhigay oo waxay yidhaahdeen haddii waraaba cuno marka kama ay jawaabin innii la yaxsununii laakiin waxay qabsadeen macnaha waraabaha haddii uu cuno annagoo la joogna dee maxaan taraynaa annagii oo dhan baa eber oo khasaaraah markaas wuu oggolaaday laakiin khayaanadii waxay soo baxday mar alla markay la tageen waa kuwa godka ceelka ku riday Mm. marka ceelkii uu ku ridayna waa markay ceelkii ku rideenna allah subxaana wa tacaala ayaa u waxyooday nabiyullaahi yuusuf waxaynu taana ka qaadanaynaa waa faa'idada sagaalaad waxaynu ka qaadanaynaa qofku isagoo yar inuu allah subxaana wa tacaala u waxyoon karo oo fahansiin karo oo ilaahay uu maarata u waxyoon karo waayo allah wuxuu yidhi wa awxaynaa ilayhi latunabbi'annahum biamrihim haada wahum laa yashcuruun ha yagii waa ku kulmeen inay saa u galaan ilaahayna markaa nabiyullaahi yuusuf qalbigiisuu dejiyey waana u waxyooday waana kaa ilaahay u badbaadiyey oo marka dambe ayuu u sheegi doonaa Mhm. waxaynu kaloo ka qaadanaynaa masalada tobnaad qofka haddii uu eh, si kasta u dhaarto oo u dhaarto hadday ka muuqato calaamad iyo qaraa'in inuu been sheegayo laguma kalsoonaanayo waayo ikhwatu yuusuf waxaa ka muuqatay qaraa'in iyo calaamado inay been sheegayaan kuma kalsoonaanin markaa maaragtay eh, nabiyullaahi yacquub calayhi salaam sidoo kale iyaga laftigoodu way is ogaayeen oo iyagaaba sii adkeeyey oo yidhi wamaa anta bimu'minin lanaa walow kunnaa saadiqiin marka way garanayeen inaan la rumaysanaynin waayo qofka beenlowgaahi waa is ogyahay inaan beentiisu cid rumaysanayn laakiin muxuu kaga baxay nabiyullaahi yacquub calayhi salaam runtu wuu sheegay wuxuu yidhi bal sawalat lakum anfusukum amraa ay shaydaan iyo naftiinna wax idii qurxiyey ay arrin xun inaad samaysaan laakiin nabiyullaahi yacquu nabiyullaahi yu- maaragtay wiilkaygii yuusuf waraaba ma cunin waayo calaamaddii buu arkay waxa weeye waraabe qo- wuxuu cunayo dee ma garan karo inuu qamiiska ka saaro qofka ee waxa weeye wixii dhan buu isku cunayaa qamiiskiina waa jeexjeexaya marka qamiis aan jeexjeexnayn ayay la yimaadeen markaasuu yidhi fa sabrun jamiil Eh, ilaahay baan u sabrayaa buu yidhi ay sabru jamiilna waxay dhahdaa alladii laa jazaca fiih marka faa'idatu sabri ayaynu halkaana ka qaadanaynaa sabirka faa'idada iyo wanaagga uu leeyahay in la sabro ayaa la rabaa qofka markay dhibaata ku timaado waxaynu kaloo ka qaadanaynaa eh, albukaa waxa weeye qofku inuu is-oohiyo tabaakiga waxa la yidhaha is-oohinta ilmada iska keenaa ma ku tusayso inuu run sheegayo waayo ikhwatu yuusuf wa jaa-uu abaahum cishaa'an yabkuun ay yatabaakuun way iska oohin bay iska keenkeenayeen marka inuu qofku is-oohiyaa daliil uma aha inuu run sheegayo qofku isagoo daalima oo been sheegaya ayuu haddana is-oohin karaa oo waxa weeye saas daraaddeed bay culummadu waxay yidhaahdaan khaasatan ee, maxkamadaha iyo dadka ka shaqeeya macnaha weligaa haddaad aragtid qof is-oohinaya xamaasadiyay ku qaadin oo ha la duubanin oo ha moodin inuu runtii tahay boqol kiiba boqol hubi horta waxay ku tusaalee matalan haddaad aragtid nin ooyaya oo le nin baa dhibaato ii geystay dee ha rumaysanin biluu kii kale dhimayba oo soo dilba war uma haysid marka sidaa daraaddeed ee, oohinta keliya ma aha calaamad ku tusaysa inuu qofku run sheegayo Mm. waxaanu kaloo ka qaadanaynaa eh, alxadar laa yuqni min alqadar qaacidadaas ay yidhahdaan culummadu alxadaru laa yuqni min alqadar ee dadaal aad dadaashid wixii alla kuu qadaray ma seegaysid yacquub si kasta waa u dadaalay wuxuu isku dayay inuu eh, yuusuf ilaaliyo laakiin qadar rabbi baa ka xoog badnaatay oo gacantiisa ka saadhay ilaahay baa qadaray waxaan waxaanu kaloo ka qaadanaynaa qofka muslimka ahi ee hadduu arko wax uu ku farxo inuu bishaaraysan karo oo ninkii helay yuusuf waxa uu yidhi yaa bushraa haadaa ghulaam waxa wuu bishaaraystay marka qofku inuu waxa hadduu arko ku farxi karo ayaa laga qaadanaya waxaanu kaloo ka qaadanaynaa oo waxa weeye maaragtay aynu halkaa kala soo baxaynaa ee, macnaha ikhwatu yuusuf inay maaragtay ahaayeen kuwa nacay walaalkood oo allah waxa uu yidhi washarawhu bithamanin baksin daraahima macduuda wa kaanuu fiihi min azaahidiin waa naceen oo waxa ay ku iibiyeen waxaan qiimo lahayn dulmina waa ka galeenoo waxay ka galeen qof xor ah ayay iibiyeen oo addoon ka dhigeen diinteennana waa min alkabaa'ir oo waxa weeye dunuubta waaweyn oo nebigu ka digay bay ku jirtaa qof xor ah in addoonnimo la, la geliyo oo dulmigaa lagu sameeyo waa min alkabaa'ir waa dunuubta waaweyn wey waxaanu kaloo ka qaadanaynaa yuusuf calayhi salaam laba jeer in waxa weeye addoonnimo loo iibiyey qolada walaalahood waxay ka dhigeen addoon oo waa iibiyeen qoladii kaleoo masar geysayna waa sii iibiyeen laakiin kabacdi ilaahay waxa uu geliyey gacantii waxa weeye ninkii casiizu misr oo waxa weeye markaa hagaajiyey oo la dardaarmay oo oo xaaskiisii oo ilaahay qalbigiisa u geliyey naxariis akrimii mathwaah casaa an yanfacana aw natakhidahu walada waatuu yidhi marka ilaahay halkaasuu geeyey kuna ilaaliyey ilaa iyo waxa weeye uu ka gaaray awooddiisii marka eh, halkaas ayaa ilaahay ku xifdiyey kabacdina allah subxaana wa tacaala wuxuu inoo sheegay inuu nabiyullaahi yuusuf calayhi salaam dhulka makan siiyey ilaahayna asbaabtaasoo dhan u diyaariyey uuna baray allah subxaana wa tacaala tacbiiru ru'ya walinucallimahu min ta'wiili alaxaadiid si uu maaragtay dadkoo dhan waxa weeye ay u bartaan oo waxa weeye uu noqdo qof loo baahan yahay oo ummaddii oo dhan jeclaato ayaa ilaahay asbaabtaa u diyaariyey kabacdi markaa markuu gaaray da'diisii sinalbuluuq oo da'diisii xooggii uu gaaray na ilaahay waxa uu siiyey xukum iyo nebinimo iyo wax walba waxaa lagu khatimay marka allah subxaana wa tacaala uu ku khatimay wakadalika najzi lmuxsiniin ay qof kasta waa tarkiib tani laynagu tarkiibinayo waxa weeye ixsaanka iyo wanaagga qof kasta oo ixsaan la yimid ay axsana camalahu camalkiisa wanaajiya wa caqiidatahu caqiidadiisa wanaajiya wa akhlaaqahu akhlaaqdiisa wanaajiya waxa weeye qofkaasi ilaahay wanaag buu siinaya marka ixsaankuna waa labo ixsaan inaad allah subxaana wa tacaala adiga iyo beynaka wa beyn allah oo ah cibaadadii iyo caqiidadii iyo wanaaggii inaad la timaadid oo diinta ilaahay ku dhaqantid iyo beynaka wa beyn alkhalqi oo ah inaad badlu lmacruuf wa kaful adaa wax kastoo wanaaga u samayn karid u samee xumaantana ka jooji oo wax xumaana ha ku samaynin marka insha allahu tabaaraka watacaala intaa iyo ka badanba waa lagala soo bixi karaa culummadu fawaa'id badan bay ka soo saareen laakiin waan soo koobay oo waxa weeye waan soo khulaaseeyey marka insha allahu tabaaraka watacaala marxaladda labaad baan u gudbi doonaa oo ka bilaaban doonta waxa weeye qeybta soo socota ayaynu marxaladdii labaad u gudbaynaa marxaladdii koowaadna halkaasay ku eg tahay walxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin